halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toos uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobankii kow iyo soddonka mitirban efimada magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal waa jimce afarta bisha janaay sanadka labada kun iyo sagaaliyo tobanka saacada afrikada bari waa lixdiiyo barhkii subaxnimo saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo haaruun macruuf iyo falastiin axmed iimaan
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna subaxnimadana waxaa ka mida ilhaan cumar oo shalay loo dhaariyey aqalka koongareeska maraykanka ilhaan waxay jebisay derbi oo runtii soomaalida ku gadaannaa derbigaasoo ahaa inaan la gaari karin meelahaan ay gaartay oo kale waxay tusaale u tahay dhallaanka cusub iyo kuwa dadka hadda jooga minnesora oo aan isleeyahay aaday u danaynayaan inay sistamka waddanka soo dhex galaan waxaa kaloo dhegaysan doontaan falanqayn ku saabsan doorashada maalinta talaada ka dhici doonta puntland xubintii amuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka
ergeyga soomaaliya uu jooga qaramada midoobey abuukar daahir cismaan ayaa ugu baqay qaramada midoobey shalay inaysan faragelin arrimaha gudaha ee soomaaliya maalmo kadib markii wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya ay sheegtay in ergeyga qaramada midoobey nicholas haysam aan laga rabin soomaaliya soomaaliya waxay ku eedeysay haysam inuu ku xadgudbay madax bannaanida soomaaliya waxayna sheegtay inuu dalka uusan ka shaqayn karin dhinaca kale diblomaasiyiinta qaramada midoobey ayaa sheegay in xogayaha guud ee qaramada midoobey antonio gutieres uu si hoose uga shaqaynayo siduu haysam shaqada ugu celin lahaa ayaa isagu soo hadal qaadin tallaabada ay qaaday dowladda soomaaliya markii uu shalay khudbadda ka jeediyey golaha amaanka qaramada midoobey afhayeen oo hadlay qaramada midoobeyna waxa uu sheegay in xogayaha guda qaramada midoobey uu kalsooni ku qabo master nick haysam milatariga maraykanka ayaa sheegay in duqeyn ay ku dileen toban ka tirsan maleeshiyaadka al-shabaab deegaanka dheerow sanle oo ku yaala gobolka bay maalintii arbacada war-saxaafadeed kasoo baxay taliska afrika ee maraykanka ayaa sheegay in duqeyntan ay ahayd mid iskaashi lagala sameeyey dowladda federaalka africam waxay sheegtay inaanay qof rayida wax ku noqonin halkaasi waa duqeyntii ugu horreysay ee maraykanku ay ka geystaan soomaaliya sanadkan cusub ee laadakunsagaayotobanka maraykanku sanadkii hore waxa uu geystay duqeymihii ugu badnaa ee sanad keliya dhaca waxaana maraykanku uu geystay ku dhowaad konton duqaymood iyaga oo ku dilay in ka badan saddex boqol oo maleeshiya al-shabaab ah
halkaad nagala socotaan waa laantaafka soomaaliga idaacadda voice of america ilhaan cumar ayaa shalay si rasmiya loogu dhaariyey inay ka mid noqoto mudanayaasha xisbiga dimuqraadiga ee aqalka wakiilada labada sano ee soo socota markaasoo ay dib u tartami doonto ilhaan waxay ka mid noqonaysaa koongareeska boqol iyo lixyo tobnaad dadka muslimka iyo soomaalida maraykanka ayaa si weyn u soo dhoweeyey guusha ay ilhaan cumar gaadhay haddaba maxay soomaalida suugalootiga iyo muslimkaba uga dhigan tahay in ilhaan cumar ay ka mid noqoto mudanayaasha koongareeska falastiin axmed iimaan waatan
ilhaan cumar ayaa lagu dhaariyey kitaabka qur-aanka kariimka iyadoo xiran madax saar ka turjumaysa dhaqanka soomaalida ee aliindiga loo yaqaano in qof xiran calaamad muujinaysa diin sida madax saarta oo kale uu ka mid noqdo aqalka koongareeska ayaa iyada lafteeda u baahatay in la bedelo sharcigii qeexayay si ay ilhaan u fariisato koongareeska iyadoo xiran madax saartii ilhaan oo ka soo degtay garoonka dallas ee duleedka washington d c iyadoo uu weheliyo aabaheed ayaa waxa ay dib u xusuusatay markii garoonkaasi ay kasoo degtay saddex iyo labaatan sano ka hor xilligaasi oo aabaheedna uu la socday iyagoo qaxooti ah markii aynu ka soo degnay diyaaradda ayaan garowsannay in aynu garoonkan hore uga soo degnay saddex iyo labaatan sano ka hor innagoo qaxooti ah waxay inoo ahayd mid dareen inagelisa iyo qiiro sida uu aabbahay yidhi waxaynu markaasi qabnay rajo weyn oo ah in aynu fursad ka heli doonno dalkan cusub ee aynu degayno balse aabbahay ma uusan qiyaasaynin in ilmihiisa ay noqon doonto xubin ka tirsan koongareeska dhowr iyo labaatan sano kadib ilhaan ayaa waxaa imaatinkeeda washington ku wehlinayay xubno ka mida qoyskeeda taageerayaasheeda iyo weliba qaar ka mida dadkii ka soo shaqeeya ololaheedii doorashada dadka soomaalida ee shalay jooga xafladda dhaarinta waxaa ka mid ahaa maxamed daahir faarax oo ka hadlay dareenkiisa ku aadan in ilhaan ay u dhaaratay islamarkaana ay bilowday howsheedii xubineed ee koongareeska xaqiiqdii hal kalmo oo waxadhan soo koobaysaa waxay tahay ilhaan waxay jebisay derbi oo runtii soomaalida ku gadaannaa derbigaasoo ahaa inaan la gaari karin meelahaan ay gaartay oo kale waxay tusaale u tahay dhallaanka cusub iyo kuwa dadka hadda jooga minesora oo aan isleeyahay aaday u danaynayaan inay sistamka waddanka soo dhex galaan marka aadaan ugu faraxsanna soomaali ahaan ka minesota ahaan ka soomaaliya diasporada kulaabata ahaan waa soo dhowaynaynaa and we are so proud of her ilhaan ayaa isla maantaba waxa ay dhiibatay codkoodii ugu horreeyey oo ay ku dooratay nancy belosi inay noqoto hogaamiyaha aqlabiyadda ee aqalka wakiilada haddaba maxay dadka soomaaliyeed uga dhigan tahay guusha ilhaan cumar waa kan xaashi shaafi oo ka mida hogaamiyaasha bulshada ee minnesota runtii annaga geri ahaan soomaalida haddaan anoo magacooda aan isleeya kuma hadli karo laakiin isle dareenkooda aan ka hadli karo waxaan aaminsanahay farxad aan la soo koodi karin iyo hididiilo waxay inoo tahay aada u weyn waayo inagoo waddanka in wakti ka yar soddon sano joognay ama labaatan iyo dhowr sano qaarkeed oo iyo toban sano jooga inay arkaan in haddana alxamdulilah aan ku guuleysanay aqalka ugu sarreeya waddanka inaan inaan gaarno waa runtii waa waa guul usoo hoyata soomaaliga meel kastoo caalam ku joogo muslimiinta geri ahaan iyo afrikaanka dad kalarkooda madooyihin waddan qaalada afrika yimaadaba waxay ila tamatay gabadhii ugu horreysay muslimadoo soomaali ah oo weliba soomaali ahaan qaxooti ku yimi waddankan inay maanta ay congress noqoto waa waa dream aan isleeyahay way soo degdegtay oo ilaahay loogu macdiyo waalidiin badan iyo xubno ka mid ah hogaamiyeyaasha bulshada oo xaashi uu ka mid yahay ayaa u arkay ilhaan inay tusaale wanaagsan u noqon doonto dhallinyarada soomaalida ee dalkan ku dhashay ama yimid iyagoo da'yar iyo kuwa ku dhalan doonaba waxay kaloo u aragnaa inay tahay dhiirigelinna u tahay mustaqbalka soo socda kuwa halka ku dhalanaya iyo kuwa kusii dhalan doonaba waddankan iyo waddan aan leenahay ka noqon karna waxaan doonno balse aan aaminsanahay mustaqbalka ina heli doono madaxweyne asalkiisu soomaaliya laba kow horta waxay noo soo kordhinaysaa isleeyahay waa ani ahaan personally ani ahaan waxay ii tahay horta midda koowaad personal ay ii tahay ani shaasi ahaan sababtoo ah in muddo ah sanadkii labada kun iyo labada ilaa hadda waxaan u ololinayay bulshadu inay kamid noqdaan bulsho weynta ay ku dhex nool yihiin alxamdulillah waxaan xasuustaa wakti ay ahayd taabuu ama aan laga hadli karin culammada ay odhan jireen waa xaaraan dimuqraadiyadda waa xaaraan lama doorashada lagama qaybgeli karo waxaa ii xigtay dadkii oo aaminsanaa inaan guulayno noqonayno baynu ma inaan aaminsanayn waddanka inaan sii joogi doonno loojigna maaha in boqol kun oo qof oo soo qaxdo halka tin inay laabato laba laba waxaan farxad kale oo ah oo aan u jeedaa dareenka dadka maalinkii doorashada dhacaysay maalmihii ka horreeyey culimmadii shalay aaminsaneen inay xaaraan tahay ahaayeen kuwa haddana ilbaabada garaacayay waa isbedel aada u wanaagsan oo wanaagsan maskixiyan aan gaarnay horumar waxay marka wax ka bedelaysaa qofka soomaaliga dareenkiisa meelosootaanka ah inuu yahay policy makerkii waddanka ugu sarreeyay inuu gaaray waxay ku zaa'idinaysaa inaanaan noqonin dad visible aan noqono dad la arkayo muuqdo ilhaan ayaa ka sokoo howlaheeda shaqo ay ku matalayso gobolka minnesota waxaa kaloo u sii dheer culayska uu sababay xanibaadda socdaalka ee madaxweyne trump uu saaray dhowr dal oo muslima oo dalkeeda soomaaliyana uu ka mid yahay taasoo sababtay in qoysas badan ay kala xanibmaan aad bay umahadsan tahay falastiin axmed iimaan weli waxaynu ku jirnaa wararka la xiriira ilhaan cumare caawana xaflad lagu soo dhoweynayo ilhaan cumar ayaa ka socota hoteelka hilton ee ku yaala degmada maclean ee gobolka virginia goobtaasi waxaa ku sugan wariyaal ka tirsan idaacadda v o a oo kala ah saare cabdi axmed iyo ibraahim xasan daandure iyo weliba wariyaar kale ugu horreyn waxaa hadalka ku horeynaya ibraahim xasan daandure waxayna u waramayaan labadooduba falastiin axmed iimaan
soomaali badan waxaa kale oo xataa jooga dad kale oo aan soomaali ahayn oo iyaguna kasoo qayb galay caawa munaasabadan halkan ka socota fanaaniin ayaa joogta oo masraxa iyaguna haatan iga muuqda oo ka heesaya waxaa kale oo halkan jooga dad magaca leh iyo madax v o eda laftooda shaqaalaheeda qaar badan ayaa ii muuqda dadka halkan ii muuqda waxaa kamid ah cabdiraxmaan yeberow madaxa laanta af soomaaliga ee v o a maxamed colaad xasan cabdicasiis xuseen cusmaan caashicuud lafteedu kama maqna cabdixakiim shirwac bashiir abikar jacfar kuukaay sidaas ayaa caawa halkan loo joogaa dadka halkan isugu yimid oo ii muuqda waxaa ka mid ah ninkan odagaha magacaga cabdirashiid axmed golden cabdirashiid golden caawa bal iiga waran halkan aad timid maxaa kuu muuqanayo wallahi waxaa ii muuqanaya dad oo maaragtay soomaali tiro badan dhalinyaro u badan tahay haween ay u badan yihiin oo iska dhex arkeen inay maanta america yimaadeen sababtoo gurigoodii gabar ayaga dacdooda oo maaragtay soomaaliya labaatan sano ama labaatan sano ka hor oo maxooti ahayd maanta inay gaarto inay heer oo maaragtay congress oo america efemka marka guul ay u tahay soomaali keliya uma ahan waxa waaye wax afrikaan kasta oo yimaado oo hadda ku dayan kara waa mahadsantahay ilhaan cumar oo loo dhaariyey kongareska ayaa waxa ay noqotay gabadhii ugu horreysay iyadoo xijaabka xiran gasha kongareska lama soo koobi karaya caawa farxadda halkan ka muuqatay iyo dadka tirada badan ee isugu yimid waxaana isu celinayaa laalaha cabdi axmed waa hagaag haatanna waxa aan ku sugannahay hotelka hilton ee ku yaala xaafadda maclain oo ah meesha lagu soo dhaweynayo ilhaan cumar oo loo dhaariyey shalay galab inay noqoto congress woman gabadhii ugu horreysay oo soomaali maraykan ah ayadoo qaxooti waddankan timidna loo dhaariyey inay noqoto ka mid noqoto aqalka congresska bal dadka soomaalida ay soo dhaweynayeen mid iyo laba haddaan soo qabto gabadhan ayaan ku hormarayaa muno ayaad magacaaga iigu sheegtay dareenkaaga caawaase
magacayga waxaa la yidhahdaa muno axmed yaasiin gabaxadi waxaan ahay gabadh reer virginia ah caawa waxaanu aada ku faraxsanahay aan farxad aan la soo koobi karaynin walaasha iyo ilhaam cumar oo gabadh soomaaliyeed ah oo maanta loo dhaariyey aqalka congresska inay ka noqoto congress woman aad baan ugu faraxsan nahay waa tahay muna aad baad umahadsan tahay markana bal dhinaca kale haddaan aado waxaa berberkeyga taagan sidoo kaleeto dayib oo kamida soomaalida gobolkan virginia ee caawa halkan kusoo dhaweynaya ilhaan cumar bal dayib ugu horreyntii magacaaga oo saddexaanna igu bilow aragti ahaan dayib maxamuud sheekh waxaa caawa dhacday taariikh walaasheen ilhaan cumar oo ah gabadhii ugu horreysay ee muslim ah ama gabadhii ugu horreysay ee soomaali american ah ee ka qayb gasha congresska maqaynka ayaa caawa loogu xafladaynaya meesha la yidhahdo maclain hilton waxay tahay taariikh usoo hoyatay ummadda islaamka ah iyo taariikh usoo hoyatay ummadda soomaaliyeedba marka caawa waxaa isbedelay jawigii maraykan oo dhan qof islaan ah dumar ah xijaaban diinteeda haysata soomaali origin ah ayaa waxay noqotay gabadhii ugu horeysa taariikhda ee ee gasha ee maraykan
falastiin axmed iimaan oo la sheekaysanaysay sahra cabdi axmed iyo ibraahim xasan daandure oo ku sugan hoteelka hilton halkaasi oo ay ka socoto xaflad lagu soo dhaweynaya loogu dabaaldegayo doorashada iyo dhaarinta ilhaan cumar
maalinta talaadada ee soo socota ee bisha januari ay tahay sideedda waxaa magaalada garowe ka dhacaysa doorashada hogaanka maamulka puntland waxaana tartanka ku jira musharaxiin kala duwan haddaba maxaa la filan karaa in musharaxiinta guuleysata uu ka qabto dhinaca amniga dhaqaalaha iyo weliba arrimaha kale ee ay danaynayaan dadka ku nool puntland su-aalahaasi iyo kuwo kale ayaa haruun macruuf uu weydiiyey cabdirasaaq ciise kaatumi agaasimihii hore ee hay-adda sirdoonka puntland haruba waxay u badan tahay arrimo siyaasadeed sidaa la socotay muddadii ugu dambeysay waxaa jirtay xoogaa iskhilaaf udhexeeya qaar ka mida maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka kaasoo u badnaa inta badan mid ku eg yani ishayn ay ishayaan madaxda shaksiyan sidaan u arko aan ahayn mid ku saabsan maxay ahayd sharciyadda ama qiyamka laga rabo maxay ahayd mujtamaca guud ama sirka guud ee ummadda uu ku salaysnaa inta badan ishayn ay iyagu isu hayaan dano aanan ka sheekeyn karin waa gartay marka haddaan u gallo musharaxiinta tartamaysa iyo barnaamijyadooda puntland markay noqoto arrimaha amnigu aad bay muhiim u yihiin maxaad dhihi lahayd waa waxyaabaha ugu muhiimsan ee dadka puntland ay danaynayaan inkastooy muhiimta inaan xusno in dadweynaha puntland aysan soo dooranayn qofka hogaaminaya maamulka balse ay yihiin xubnaha baarlamaanka dadka soo xulanaya marka rabitaanka dadka iyo doorashada xubnaha baarlamaanku ma iswaafaqi kartaa waxay rabaan ha aad iyo aad waa iswaafaqi karaan dad dhalinyaro ah baa lasoo xulay dad aqoon leh baa lasoo xulay dad karti lagu soo xulay baa lasoo xulay doorkan waxaan filayaa dadka shacabka reer puntland waa dad waxa weeye shacab wanaagsan waxayna istaahilaan inay helaan hogaamiye wanaagsan oo hadda tusaale ahaan sida hogaamiyihii ugu horreeya kuuriya oo kaleeto singapore aan idhaahdo oo kaleeto macnaha musuq maasuqa la dirira maxay ahayd toy kobciya dhaqaalaha ammaanka wax ka qabta marka shacabka puntland waxa weeye waxa keliya oo dhibaatada haysataa waxay tahay oo ay dhaafila yihiin waxa weeye waa qabyaalada oo xoogaa aada moodid inay caqiidadiiba ka xoog badatay oo aan loo eegayn inta badan qofka waxqabadkiisii ama raadkiisii hadduu horey usoo shaqeeyey hadduu dawlad usoo shaqeyn jiray ama hadduuba madax soo ahaan jiray aan la eegayn wuxuu hore usoo qabtay inta badan waxa wax lagu cabiro ay tahay dhanka qabiilka taas marka waxa umoodaa hadda in laga gudbay marka la eego dadka dhalinyarada maxaa tee loo soo doortay inay noqdaan xubnaha matalaya xildhibaanada marka waxaa is oran karnaa xilligan waxaan filaynaa in uu soo baxayo madaxweyne la dirira musuq maasuqa waxa weeye waxaa halkaa dhigay puntland waa musuq maasuq ee tuseed ah oo aan lahaynba maxay tahay hawdaag lagu cabiraba hadda aan la heli karin marka waxa ay ka duulayaan oo dadka maankooda ka guuxaya in la helo madaxweyne musuq maasuq ka madax banaan madaxweyne rabitaan uu ku jiro inuu amniga wax ka qabto aan lagu soo dooran shahaado ama digrii uu wato aan lagu soo xuran equality iyo willingness rabitaan uu doonaya inuu dalka wax u qabto lagu soo xusho ayaa insha allah rajeynayna inuu soo baxo amniga puntland markaan ka hadalno sanadihii ugu dambeeyey qaabku ahaa iyo hadda siduu yahay waynu ogeyn in al-shabaab ay saldhig ku lahayd daacish ay kasoo dababaxday maalmihii ugu dambeeyey isku dhac baa laga sheegayay dhinaca bariga halis intee leeg baa ka iman karta labada dhinac maxay dadweynuhu danaynayaan marka la eego qofka soo baxaya inuu ka qabto amniga haarunow waxa weeye amniga puntland horta subxaan ilaaha subxaanah baa gacanta ku haya dayac badan baa ka jira xagga dowladda waxaan ognahay in hay-adihii amniga ka shaqeynaya qaarkood la curyaamiyey oo aan hadda ayna shaqaynba laakiin shacabka puntland oo u heelan maxay tahay oo ay ku jirto wadaniyad iyo rabitaan ay la shaqeeyaan ciidamada qalabka sida iyo ciidanka qalabka sida oo runtii u dhaban adagay oo duruufo badan oo adag ay ku jirto maxay tahay mushaar la-aan iyo wax lamida ku jira ayaa waxaweye u dhabar adeegay oo waxa weeye ilaahayna la qabtay inay ammaanka wax ka qabtaan ammaanka dalku haddeer aad buu fiican yahay walow ay jiraan de kooxaha aad sheegaysid inay joogaan buuraha laba dhinaaba ay jiraan isqabadkoodaasna waxa weeye waa waa la sheeg sheegaya lakin hadda wax hadda xaqiiqa ah iyo si u dhacay iyo ay ku leegyahay warkiisa ma hayno laakiin way jirtaa taraadkaas wuu jiraa laakiin waxaan oran karaa dowladdu qayb mugla kama qaadan inay ammaanka naaxiso ama muhiimadda uu leeyahayna ay siiso ammaanka waxaa moodaa inay kaga weyneyd arrimaha siyaasadaha iyo waxa laisxirsanaya iyo isqabadyada noocaas oo kale ah inay kaga weyneyd in maxay tahay ammaanka dalka la sugo baa baa la moodaa marka laakiin ammaanku falila alxamdu aad buu u wanaagsan yahay maxay u baahan yihiin marka in la bedelo si ay ciidamadani labadaa furimood uga dagaalamaan ta-shabaab iyo ta daacish amnigan ay u sugaan howlo howluhu inay aada u culus yihiin bay u muuqataa ma kula tahay in maamulka yimaada cidday doontaba ha hogaamise inay sida hadda tahay ka duwanaan doonto waxaan filayaa murashaxiinta diyaarka ah inay u jeedaan xaaladda jirto indhaha ku hayaan rag badan oo wixii ay qaban lahaayeen u cad yihiinna way sharaxan yihiin waxa sistamka dowliga uu dhisan yahay ciidankii wuu joogaa cilada meesha ka jirta waxa weeyaan waa arrinka dhaqaalaha weya daryeelka ciidanka taasna waxay u baahan tahay madaxweyne minimasgaraya ama maxay tahay baabi'iya musuq maasuqa dhaqaalaha dalkuna wuu ku filan yahay haddii dhaqaalaha loola diriro musuq maasuqa oo systematically loola diriro waxaan aaminsanahay in ciidamada puntland oo hadeerba iyagu gacanta ku haya ammaanka ilaahay ka sokow inay awood u yeelan doonaan inay wax badan qabtaan saasaan aaminsanahay markaad eegto dhinaca maamulka puntland iyo dowladda federaalka dabcan puntland waxay ka mid ahayd maamul goboleedyada xiriirka u jaray dowladda federaalka musharaxiinta tartamaysa arrintaasi ma isku wada aragti iyo mowqif bay ka yihiin mise way ku kala duwan yihiin maxay kula tahay inay xaaladdu ahaan doonto wixii ka dambeeya sideedda janaayo xiriir ujarista a sheegtay ma aha wax permanentiya ama maaha wax sida weyn waxa weye maadaama ay xaalad lagu jiro xasaasiya oo doorashooyin socdaan maadaama ay iska jiraan shakiyo in maamullo ama dowladda ay faragelin ku samayso iyo wax lamida ayaa xoogaa ay la noqotay de maamulka inay wax adkeeyaan oo si maxay tahay doorashooyinka ay puntland maxay tahay cida sameelsa ugu madax banaana lakin puntland ma aha saameyn mid lagu samayn karo ama dowladda federaalka ha noqoto ama cid kale ha noqotee nidaamka waxa weeye waa nidaam gaamuray oo maxay ahayd ku salaysan dhaqan marka cid kaleeto external ahay inay wax maxay ku samayso faragelin waa wax aada u adag weeyo kaasi waxa uu ahaa cabdirasaaq ciise kaatumi agaasimihii hore ee hay-adda sirdoonka puntland waxa uu warramayay haaruun macruuf markana ku soo dhowaada dhegaystayaal barnaamijkii amuuraha islaamka iyo xuseen barre aadan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka hannaanka bangiyada islaamiga ah ayaa ah mid dunida ku soo kordhaya iyada oo bangiyadaasi aanay qaadan wax ribo ah ama lacagta loo yaqaano dulsaarka laakiin khubarada dhaqaalaha ee islaamka ayaa ku kala aragti duwan qaabka ay bangiyadaasi u shaqeeyaan inay yihiin kuwo shareecada waafaqsan iyo in kale sida uu faahfaahinayo maxamed cabdi daa'uud oo ah aqoon-yahan daraasad ka diyaariyay arrintan ribadu qur-aankay ku taallaa taariikhdeedana waynu haynaa ribadu waxay ka mid tahay waxyaalaha dhaqaalaha islaamka oo bilariskiisa waaweyn ama rukumadiisa waaweyn ee dhaqaalaha islaamka lagu ilaaliyo ayaa xaaraantimeynteedu ka mid tahay islaamku ma aha uun sharci keliya oo meel keliya laga qaato islaamku dhaqaalihiisu waa waa comprehensive waxaa ku jira islaamka dhaqaalihiisa sekada islaamka waxaa ka mid a nidaamkiisa dhaqaale deynta islaamku wuxuu u janjeeraa dadka waxhaysiyo dadkaan waxba haysan in la isku soo dhaweeyo markaa taasi waa mid oo horta waa qodobka koowaad waxaan loo yaqaano mudaa muraabaxada ay sheegeen de qur-aanku wuu sheegay ribada ha keenaan aayad qur-aana ha keenaan xadiis keliya oo ka hadlaya muraabaxada soo kelmaddu af carabi ma ah aan sooayno kelmadda waxa weeye macaash macaasiin wey waa macaasiin kelmaddu af soomaaliya marka muraabaxa ereyad lagu ciyaaro oo laiska yidhaha ribana waxa weeye dulsaar marka macaasiintu dee waxay ku jirtaa ganacsiga caadiga ee raallida laga yahe sicra suuqa lagu kala goosanayo kaasa macaasiin yidhahda haddii kaa uu ka duwanaado oo uu noqdo dayn baad qaadataye lacag siyaada a bixina waa ribo dhinacyada taageersan hannaanka baananka islaamiga ah ayaa qaba in adeegga loo yaqaano muraabaxada uu sharciga waafaqsan yahay waxaa arrintaasi faahfaahinaya doctor cabdiqani xuseen maxamed oo ah madaxa xarunta daraasaadka ee beder ee somalilan waxaan isleeyahay xog la-aan baa wax fara badan buuqani uu salka ku haya xog la-aan marka wax laga waramayo ribo marka laga waramayo ribo waa lafdi ama waa erey sharciya weeye xaaraannimadiisu kuma imanin baahi kuma imanin doonista dada kuma imanin lakin wuxuu ku yimi sharcigaa xarimay ilahay ba subxaana watacaala diiday oo xarimay aayadda ilahay ku xarimay subxaana watacala aayad badan baa ka warramaya waxaa kamid ah aayadka suurat albaqara ilahay la subxana wataala uu leeyahy waxalla allahu lbayca waxarama riba ilahay subxana wataala iibka ayuu xalaaleeyey ribadana wuu xarimay ribada iyo iibku waa laba shay oo kala soocan weeye masalada marka hore meesha laga gelaya ha ahaato iridda sharciga oo ah shayga ilaahay xalaaleeyey iyo shayga ilaahay xaaraantinimeeyey yani ilaahay iibka waa xalaaleeyey iibkuna muraabxana nooc ka mid a iibka ribadana waa xaaraantinimeeyey ka dhalata deynta dulsaarka ah qofka in alaab loo iibiyo oo laga faa'iido horta waa masale ganacsi wey ganacsi aan wax faa'iidinina ma jiro ganacsiguna waa ka ku salaysan iibka dhaqdhaqaaqka ama transactionska iibka ku salaysan wey wax kala iibsiga ku salaysan wax kala iibsiga bidaacada iyo alaabada ah laakiin hadduu noqdo mid dayn ah oo la kala faa'iidayo daynta lagu kala faa'iidayo dayntu maaha iib waa waa caqdi ama waa heshiis samafal wey marka horta masalada halkaa in lagu kala sooco ayaa muhiimay maxaa horta xalaala iyo maxaa xaaraana in la sugo sharciaan haddaynu dee muslimiin nahay oo islaamku halbeeg inoo yahay oo sharcigu ay inoo tahay meeshaynu gunta inoo ay wax ka qaadanayno haddayta yahay waxa way inaynu eegno maxaa xalaala maxaa xaaraana xalaashu waxa weye wax ilaahay xalaaleeyey oo ah iibka iyo wixii laga faa'iido xaaraantuna waa ribada dayn ka dhalatay taasi waa waa arrintaas in saa caddaata horta waa muhiim qadiyadda labaad ee ah haddaan dayn u baahdo oo aan bangi u tago wax iga faa'iido faa'iidadu maxay ka dhalatay uu kaa faa'iiday waxbuu kaa iibiyey sifa sharciga kaaga iibiyey waa iib ka dhash faa'iido ka dhalatay iib mise waa lacag cad oo ku siiyey oo ku dul saaray labadaa in la kala soocano iyaduna waa muhiim wey wixii iib ka dhashaa sida ganacsiga caadiga ah hadduu wax kaa iibiyo uu kaa faa'iidi karo bankiga islaamiga ahna waa ganacsada o kaa faa'idi karaa wax farqiga ama wax dhifana udhexeeyaa ma jiro laakiin lacag intu ku intuu lacag ku siiyo hadduu wax ku saaro isagoo lacag waxba aan kaa ibinin lacagtii maaragtay cad ku siiyey taasi waxay noqonaysaa ribo laakiin khubarada qaar ayaa qaba in ay khaldan tahay in bankigu uu qofka wax u soo iibiyo faa'iidana dul saarto sida uu faahfaahinayo maxamed cabdi daa'uud dee ninka ii soo iibinaya muxuu igu soo iibinayaa waxaan takhasusaad baa jira dad baa bacda keena dad baa digaaga keena dad baa alaabta dhismaha keena dad baa waxaan takhasus u leh oo yaqaano meelahay ka soo iibinayaan intoo dhan ba markaa sicra suuq baa alaabtaa lagu iibsadaa laakiin banku hadduu sicra suuqii ku kordhinayo oo gaarigii aan shan iyo tobanka kun ku helayay labaatan kun iga siinayo dee waa ribo isaguna kumuu yidhaahdeen i kaale dulsaar baan kaa qaadanaya ee kaash baanad haysan lacag baanad haysan dayn baad u baahantay markaa dayn u baahnayd ayuu ku yidhi lacag baan ku dul saaraya dee daynta islaamku ma laha dulsaar gebigeeduba waa mamnuuc dayntu inay dulsaar yeelato waa mamnuuc weliba waxa weeye in markiiba la kala qaato alaabta wey shayga waa inaad shay lamid a lacagta waa in lacag lamid a hal dollar haddaad qof ka qaata hal dollar u celi maaha hal dollar markaad ka qaadatay laba dollar inaad u celiso addahab bidahab buu nebigu yidhi alfida bilfida fidada iyo dahabka waa lacag waa cagtii wax lagu eegay xataa cuntooyinkii kalea layidhi intaad markaad kala bedelaysaan wax isku mida ku bedesha war waxaan la dul saarayaa dee waa ribadii ilaahay xarimay oo ba albaab dambe looga soo wareegayo aayad qur-aanka ku jirtaa jirto ilaahay subxaana watacaala leeyahay wa qaaluu inama albaycu mithla riba waxala allahu albayca waxarama riba mid kaluu ilaahay subxaana watacaala leeyahay waxaanu ka dhignay doofaara iyo dacyeero reer bani israa'iil markay yidhahdeen inama albaycu mithla riba waayo ninka kule ribada ilaahay ow iga saamax waan cunayaaye ayaa dhaama nin kale intuu ribadii cunayo riba ma aha waxaan aan cunayaa nin kale kaa ilaahay cadaab toogu xun buu geynaya baaranku maxay baaranka kale u diidayaan tartanka ha ogolaadaan haddii kale ha jabiyaan oo adduunka way yaqaaniin ribadu qaatay ee inta qaatay adduunku waa ka dhiga intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelya
xuseen barre aadan aad buu mahadsan yaho barnaamijkaasi amuuraha islaamka idinla socodsiinaya halkaad nagala socoteenna waa voice of america haatanna dhinacii heesaha dabacsan
codka macaan ee egraan jaamac iyo heestii godob idaacaddeenii aroornimo ayay gabagabo ahayd intaan mar kale hawada ku kulmi doono dhegaystayaal waa haaruun macruuf iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan iyo eliyas dabayahu oo xagga farsamada noo joogay nabadgelyo